asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin salaamay bahda sta f m anigu magacay waa aadan maxmed cumar ku magac dheer aadan gaab ku nool magaalada gaarisa ee meeshan waxaan rabaa inaan kaga hadlo aan la hadlo muslimiinta meelay joogaanba si khaasna oola hadlo ummaddan soomaaliyeed ee degan north eastern walaalayaal waxaan rabaa inaan idin sheego waxaa nagu soo wajahan oo maalin iyo laba ay ka dhiman tahay bishii barakaasneed ee ramadaan wakhti kulul oo abaara fara badan oo baahsan ayna hayaanna waan ku jirnaa ummaddana inta badan waa masaakiin wax ay ku soomaan ma haastaan biyaha hataa ma haastaan hataa biya calaacalka ka jiro baadiyaha iyo maaragtay all northern kenya waad arkasiin waad ka warqabtiin marka waxaan rabaa inaan la hadlo dadka madaxda ah ee madaxda ka ah countieskan ee north eastern gaarisa wajeer mandheera walaalayaalow dhaqaalaad hasiin mid ka badanna dowladdaad u dooni kartiin bisha ramadaan baan galnay inniga guryo qaqabow baad ku jirtiin dhaqaalaad haasatiin lacagihii ummaddii baad gadaal marsateen balse ummadda marka hore way iska fiicneed laakiin maanta haddii ummaddan aad soo fiirin waaysiin waxaa laga yaaba waxyaale iina filinayn inay idinku dhacaan dhaqaalihii loo hayo ummaddan waxaan idinka codsanhayaa ha lagu soo jeediyo abaarahan jiraan ummadda ha lagu badbaadiyo war dhaqaalaha ummadda ha lagu badbaadiyo war soom baa lagu jiraa bishii soom baa bilaabani haysaa abaarna waa lagu jiraa ummaddaa dib u soo fiiriya madaxda tan kale waxaan la hadlayaa nin walba oo muslin ah oo soomaali ah oo wax un haysto inuu ogaado calaa aqal jiraankiisa biyo haddaa u shubi karto u shub afur haddaa siin karto sii haddaad wax u qaban karto u qabo walaalayaalow bishii barakaasneed ee lagu sheegay barakada faraha badan ee la labalaabayo wixii aad la baxdo ayaa nagu soo wajahanaya maalin iyo laba ka dhiman tahay war aan isku naxariisanno markaan isku naxariisano ilaahay noo naxariisan aan isku naxariisanno aan iska warqabno oo ummadda aan u gargaarno abaarta baahan ay ku habsatay wax la-aanna ay u dheer tahay ummaddaas dib aan isku fiirinno war wakhtigii wax lala bixi lahaa baa la joogaa wakhtigii laisku naxariisan lahaa baa la joogaa walaalayaalow baaqaasaan dirhayaa inaad dhegaysatiin inta waxaasatooy inta ilaahay wax siiyooy wakhtigaa wax la bixi laheed oo ilaahay ugu dhowaan laheed oo waxaada aad janno ku gadan laheed ayaa la joogaa wasala allahuma wasalam calaa nabiyina moxamed wala ali wasalam